qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa maanta duhurnimadii lagu qaaday gaadiid ay wateen ciidamada amisom oo marayay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka weydow oo ka tirsan garisbaalley gaadiidkan ay wateen ciidamada amisom ayaa kusoo socday magaalada muqdisho waxayna ka yimaadeen dhinaca afgooye waxaana gaariga qaraxa loo adeegsaday lagu dhuftay mid ka mid ah gaadiidka ciidamada amisom ay wateen gaariga qaraxa fuliyey ayaa ahaa nooca loo yaqaan noohada waxaana la sheegayaa inuu waday mid naftii huro ah oo la sheegay inuu la beegsaday mid ka mid a kolonyada ciidamada amisom wararka ayaa sheegaya inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamada amisom sida idaacadda v o a ay u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan deegaanka garas baalley balse si rasmiya looma ogaa khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay waxaa kaloo jira dad rayida dhaawacyo soo gaaray halkuu qaraxu ka dhacay waxaana dadkaasi la sheegay inay gaarayeen ilaa iyo afar ruux oo dhaawacyadooda isugu jireen kuwo culus iyo kuwo fudud intaba qaraxani lagu qaaday gaadiidka ciidamada amisom ayaa waxaa sheegtay xarakada al-shabaab waxayna sheegeen inay khasaare u geysteen ciidamada amisom iyo ciidamo kale oo sheegeen oo caddaana oo la socday balse ilaa hadda ma jiraan wax waraha oo ka soo baxay taliska ciidamada amisom ee magaalada muqdisho axmed xasan colaad v o a muqdisho